toddobaadkan waxaa warbaahinta dalkan maraykanka ay si aadah la socotay arrin qabsatay nin soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalkan maraykanka maxamed cabdow saalim oo ku magac dheer jibriil waxaa weerar aflagaade iyo gacanba u geystay nin rakaaba oo uu ku soo qaaday tagsi uu waday cabdow waxa uu horey uga tirsanaa ciidamada maraykanka ee ka howlgalay ciraaq isagoo haatan ah askari kayd ah maxamed waxa uu degan yahay cabdow waxa uu degan yahay gobolka virginia gaar ahaan agaarka magaalada madaxda washington waxa uu weerarka loo geystay ku tilmaamay mid ku salaysan muslim nacayb haddaba xuseen barre aadan ayaa qadka taleefonka kula xiriiray maxamed cabdow saalim waxna uu ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen
habeenka waa habeen khamiis saacaduna markay ahayd kowda ilaa iyo labada subaxda inta udhexaysa nin baan waxaan ka qaaday fairfax county ama fairfax country club ku yaalo magaalada la yidhaahdo fairfax ninkii markaan soo qaaday markii hada wax hadalla markay na dhexmareen hadaladii kadib baa wuxuu gartay inaan muslim ahay markaas igu weydiiyey ma muslim baa tahay bugu yiri saanfuraha okay su-aal baan qabaa buu yiri su-aashaas lama dooni hadeerna inaa meeshaan ka sheega halweyn su-aashii buu u weydiiyey su-aashii baan uga jawaabay kadibna ninkii waxaa umalaysaa inuu isbedelay wuxuu yiri argagixisa baa tahay gaaladuna waad nacmad tihiin maxamed markuu magacaaga gartay ma wuxuu ku weydiiyey diintaada markuu magacayga gartay a magacaygu sheegay bo wuxuu diinteeda intuusan weydiin ka horba wuxuu weydiiyey waddankaa ka yimid waxaan ku yiri soomaali baa ka yimid okay kadibna diinteedii buu uweydiiyey markuu gartay inaan macnaha nin muslina ahayn su-aalo qallasan buu uweydiiyey hadda hadeerta aan doonaynaa meeshaan gacan ka sheego sheekadiinu marka goormay xumaatay oo ay isku bedeshay aflagaado sheekadii markuuba bartay macnaa inaan nin muslim ahay ayay me meesheeda ka bilaabatay kadibna wuxuu ugu yiri maxaad u arag seed u aragtaa buu yiri qolooyinkii sebtember eleven ka dambeeyey dacdadii kow iyo tobankii bishii sagaalaad waxaan kor su-aal baad i weydiisaa kor su-aasha mataasnama ahayn baan kuri alla hore markii buu wuxuu ugu yiri nin waxaa tahay argagaxiso ah nin wadanka nacab intaasna waxaan ka duubayo cod iyo maxaa lahaa iyo iyo suuraba videoga aad ka duubtay ee aad telefoonka ku duubtay maxaa kuu kalifay marka hore inaad ka duubtid walaal xuseen waxa u kalif waxa weeye marka sida macnaha aan nusadeedan uba u badbaadiyo waxna wax caddeyn aan u helo ninkan markuu gaariga soo koraya ayaa macnaha ka shakiyey inuu macnaha hard time inuu isiinayo inuu si xun ila dhaqmaya si taa taa baa noogu talagalay inaan macnaha hawsha ka duub yani wax cadda oo markhaati ah inaan ka helo si lacalla macnaha ninkan si xulal ila dhaqmo markuu ku aflagaadeeyey kadib wax jawaab adigu ma siisay wax jawaab anigu aan sii ma laha su-aasheeda mar walba waxay ahayd ima taqaanid haddaan muslim ahay ma argixisa baan ahay buu yiri haddaad muslim tahay argixisa baan tahay mujaahid baa tahay ama jihaadi yacni kelmada oo xunxunna wuu isticmaalayay ma isku dayay markaa inuu gacan kuula yimaado wallahi sheekadaasuu u waday dee handadaad baa marka dambe gaartay inuu yidhaahdo qoorti baan kaa jarayaa hadeerta baan ku dilayaa kadibna gacan buu ila soo tegay markaa sababta aan kuu dilaya ma waxuu kuleeyahay muslim baa tahay saas darteed baan ku dilayaa sababta uu gacanta ila soo galay waxaa keliya muslimadeeda iyo diinteyda ayuu macnaha gacan ila soo galay dhaawac xunna way gaarsiiyey daanka hoostiisa waxay yidhahdaan jab baa macnaha deertaan ku jiro digta waan ka dhaawacanahay madaxi waan ka dhaawacanahay intaasoo oo dhanna waxay ahayd keliya inaan nin muslim ahay siaynu ka warqabno dalkan maraykanka shan iyo tobankii bisheen soo dhaafnay abril waxaa ka dhacay qaraxyo magaalada boston ma la odhan karaa qofkaasi arrintaasu ka xanaaqsanaa oo ma kugu soo hadal qaaday adiga arrintaasayto ha ugu soo hadal qaaday wuxuuna ugu yiri idinkii baa ka dambeeya qolooyinkii macnaha weerarka geystana waa adigoo meeran yacni ilma adeerana waa dad masaakiin ah oo abriyaa ah waxba galabsan baad layseen markaasaan ku yiri ma aniga haa adiga iyo muslimkao dhan waxaan ku yiri in adeero dee adiga ma taqaanid waxaan ahayna ma taqaanid sidee macnaha aad aad ugu eedeyn kartaa waxaanan beri ka ahay ama shaqo aanan ku lahayn maadaama muslim aad tahay waad la mid sheekada marka saabay macnaha ay ay ay ay ku socoto kadibna gacan buu ila soo galay dhibkaas uu gaarsiy kadibna booliskii baa macnaha ugu yeeray asigana ugu caray kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdow saalim oo ku magac dheer jibriil oo u warramaya waryaayaga xuseen barre aadan